haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haaruun macruuf
soddon sano ka hor bishan waxay ku beegneed markii ay burburtay dowladdii milatariga ahayd ee soomaaliya oo waddanka ka soo talinaysay muddo dheer dowladdii talada la wareegtay dabayaaqadii bishii janaayo kowdii waxaa madaxweyne ka ahaa cali mahdi maxamed ra-iisul wasaarena wuxuu u magacaabay cumar carte qaalib haddaba mid ka mid a tallaabooyinka saamaynta ugu weyn ku reebay waddanka waxaa ka mid ahaa khudbaduu jeediyey ra-iisul wasaarihii xilligaasi cumar carte qaalib oo ugu baaqay ciidankii xoogga dalka soomaaliya in meel kastoo ay waddanka ka joogaan ay isku dhiibaan islamarkaana ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadihii talada waddanka la wareegay haddaba kala diristii ciidanka ee dowladdii kumeel gaarka ahayd ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd mid ka mid a sababaha ugu waaweyn ee u horseeday burburka ciidankii waddanka sarreeye guuto cabdulaahi cali caanood waxa uu xilligaasi ka tirsanaa ciidamadii waddanka waxaana uu ku sugnaa magaalada kismaayo soomaaliya waxay taqaanaa waan ognahay sabantiyadii dowladdii militariga ahayd markay xukunka qabatay waxaa u dhismay ciidan xoog badan oo dowladdii soomaaliduna ay dhistay dowladdii sofiyetkuna gacan ka siinaysay oo lagu tilmaama afrikada bari ciidanka uga xooga badan uguna disablinka badan dagaal baan gallay waad ogsoon tahay dagaalka toddobaatan iyo toddobadii dagaalka toddobaatan iyo toddobadii milatari ahaan waa guulaysana laakiin siyaasad ahaan maanaan guulaysan guuldarrada siyaasadeed waxay keentay jabkii ciidanka halkaas waxaa ka lumay qalab tababar dadkii professionaalka ahaa oo dagaalka ku dhintay disabiliinka oo lumay intaas markay dhacday wixii ka dambeeyey dagaalkii ma istaagin la soo gaara siddeetan iyo siddeeddii wada muddadaas intii socotay jabhadaha abuurmay dowladda milatariga ah kasoo horjeeda ciidankii suu u joogay wuxuu noqday gaar ahaan dhanka koonfurta ah inuu kala tagtago oo sidii hore uusan ahaan oso isku xiraan ciidan keliyaho isku xiran wuxuu ahaa ciidanka gobolada dhex jooga ilaa iyo waqooyi ciidanka jooga taasna raadkeedi waxaa u burburiye o u dhameeyey go-aankii uu gaaray ra-iisul wasaarihii cumar carte qaalib oo yidhi ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ha isu dhiibeen jabhadaha taasoo waxay keentay ciidanka dhexdiisa qaarna inuu ayido qaarna diido ayago madaafiicisla dhacaan oo layi intaas layn lahayn inla meeshuu aadi lahaa aado markaasay meesha ugu dambaysa taasay ahayd oo laku tirtirantay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed raadkiisii fiicnaa oo lixdankii lasoo abuuray kun sagaal boqol iyo lixdankii qaab lagu badbaadin kara ma jira haa ciidanku waxay yaqaanaan dowladda hadday dhacday dowlad baa timid madaxweynaha hadla dowladdu waa isbadeshay generaalada ciidamada la hadla nin walbaba ciidankaaga sidaso u hay raashinkii taakulaynta waa ka keenaynaa adduunkuna waana caawinayaa nin walbaba waajibaadkii qaranka u sidiis u hay intaas keliya hadii la dhihi laha kulligood waa israaci lahaaye mana burbureen mana aysan kala tageen jabhadana ma qabsadeen jabhadana la yiraahdo wada hadal baan wada gelaynaa illa wax meesha qabsadayba waa jabhadihii dowladda la dirireeyay ciidankuna waa ciidan soomaaliyeed ciidan nin leeyahay oo samaystay oo isagu dhalay maaha wixii ka dambeeyey kala diristii ciidanka waxaa waddanku uu gala qalalaase dagaal sokeeye iyo burbur waxaana isaga hor yimid jabhada hubaysan oo ku dagaalamayay talada waddanka saraakiisha soomaalidu waxay ku faanaan in soomaaliya ay lahaan jirtay ciidan xoog iyo anshax leh ciidankaasi oo xilligan caqabado badan lagala kulmayo sidii dib loogu dhisi lahaa gaashaanla sare xasan maxamuud sabriya xasan gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kadib markii uu waddanku xornimadiisa qaatay kii waxaan weydiiyey sida ay xilligaasi u suurto gashay in la unko lana aasaaso ciidan soomaaliyeed si dib loogu dhisaa loo baahan yahay daalkacyo wax laga soo qoro bari wax laga soo qoro hargeysa wax laga soo qoro meesha la yidhaha muxuu ahaa beledweyne baydhabo kismaayo ayuu goboladaasna loo qaybiya gobol walba intaa keen la yidhaha maxay taasi muhiim u tahay waxay muhiim u tahay iskarigaan ma noqonaya marka qabiil oo midka ka yimaad bari iyo ka baydhabo ka yimaad markay isku qaataan barnaamka ay isku leeyihiin askariga qabiil ma noqonayo hadda marka sida uu qoraa waxaa nala soo aroorinaya ma ma noqonayaan magaciisi askari camalo nidaam leh waaya tallaabada xigta maxay tahay tallaabada xigta hadda marka saraakiisha tababaran ul baana la geeyey markaas ciidan loo yaqaano bataliyan ha alla makamina ha wax kasta waa loo bixiye nin sarki allaho si fiican uga tababarka saraakiilku eegaan wanaagsan ayaan tababaro la siiyo ilaa kuwa alifka iyo dablaha si fiican loo tababaro dadsa u tababarsan ta ugu horreysa waxa waaye gobolada midkan inta laga soo qoro gobolkiisa loo daynayo ma noqonaysa askari fiican sabab waa midka baydhabo laga soo qori waa inuu tala beledweyne ta beledweyne laga qoran waa inuu tala kismaayo markaas mid kismaayo ka yimid iyo mid beledweyne ka yimid iyo mid baydhabo ka yimid iyo mid bari ka yimid intaas waa meel isugu geynaya marka askara marka nimankan waxay noqonayaan ma nin soomaaliya marka tirsanaayo ama ma noqonayo nin magaciisa ah waada kuwa gobolada halka soo ururiyo laleeyahay ee gobol wixii ka soo ururiyo yaan gobolkii loo dayn waa in askariga laga soo qoraa bari uu tagaa baydhabo gamsaaya laga soo qoraa uu tagaa beledweyne wax isku marka askar meel ka wadata gobolada dibadda oo hal meel isugu tugan halkaa tababar ka qaataan dhisihiina markaa uu noqdo maaragtay siday u dhisan yihiin oo ukala u kala sarreeyaan ilaa waxa ugu sarreeya waxa waaye marka horeysa ama guuto ama inay tagaan maaragtay sector ay tagaan kala dambayntana marka waa in ahaadaan ninkaani sarkaal ku-xigeenka saddex darajo u leeyahay isaga saraakiisana waxay naga dhahay mar saddex rajeedan kuwa haynaya meesha batalinka nin batalinka madax u noqdo kamniyaashu afar ama ama saddex wax kastaa noqdaane madax unan ninkan kabtaanka oo ayaga madaxda ka kaneetiyaashu ayagana markaa batuunka madax ka adu wax saas loo habeeyo adugu habkaasun baa lagu imaan karaa olaam lagu samayn karaa dowladihii isxigxigay ee waddanka soo maray waxay ilaa haatan ku horkufeen inay dhisaan ciidamo qaadi kara mas-uuliyadda amniga ee waddanka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca ciidanka sarreeye guuta cabdulaahi cali caanood waxa uu soo noqday taliyihii ciidanka madaxtooyada sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii al-shabaab looga qabsaday magaalada muqdisho sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobankana waxaa loo magacaabay abbaanduulihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xilligan waxa uu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka hase yeeshee waxa uu wax ka bartaa kulliyadda istaraatiijiyada ciidanka yaasda ee nato ee ku taalla dalka talyaaniga waxa uu aaminsan yahay in xilligan ay wanaagsan tahay xaaladda dib u dhiska ciidanka waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo hadda anugu aan ka tirsanahay mar la arko waktiga ugu fiican yahay waa hadda jooga laanna waxa weeyaan markii dowladdii siyaasadii siyaasaddu ayadaa u sarraysa aqoonta siyaasaddii dalku markay burburtay ciidankii difaaci waa burburay nabadgelyada waa burburtay sharciga waa burburay arrimaha bulshada waa burbureen ciidankii saasuu ku lumay dowladihii kumeel gaarka ahaa gaar ahaan cabdullaahi yuusuf iyo sheekh shariif waktigoodii baa wax lasoo aasaasay guul fiican baa laga gaaray inkastoo aysan ciidankaas isku dhaf ahayn hadda ciidamadii qaybihii oo dhan iyo gobolladii koonfureed waa xor cadog waa laga xoreeyey gobolka jubbada dhexe maahan iyo degmooyin gobollada qaarkood ka tirsan hadda waxaa guul ah ugu yaraan laba guuto ilaa saddex guuto oo isku dhaf ah oo soomaaliya oo dhan ku jirto yaa hadda la aasaasay oo gobollada jooga gobolka shabeellada hoose gaar ahaan iyo gobolka gado iyo gobolka galguduud saddexdaba waa joogaan
laba ilaa saddex guuto mas-uuliyadda amniga waddanka ma kala wareegi karaan amisom xilligan maya waxaa jira ciidamadii hore ee gobollada oo dowladdu mushaar siiso oo hub haysta oo hadda dagaalami karaa jira halna waa kuu sheegayaa ilaa iyo cunuqabataynta la qaado oo ciidanku hub ku filan uu helo amisom kalama wareegi karaan runta marka kuu sheego cunuqabateynta haddaan la qaadin ismabaa la arrimis yaryar lagulama wareegi karo mideeda kale gobol kasta ciidan baa jooga difaac ku jira amisom iyo ciidamadan waa ku wada jira marka ciidana waa isku dhaf oo gobolladao dhan baa laga soo aruuriyo hal dhibbo way wada galeen saasay tababarka uga baxeen qaarna waxa weeyaan ciidankii hore ee gobollada gobolka gado oo kale guuta hore u deganay dadka degan waa meesha meesha degan wey baa iyo bokool waxaa degan ilaa saddex guutaa deganayd saddexda guutoo degan waxa weeyaan waa beelaha deegaankaas wey oo cadowga ka kiciyay marka hadda dowladda siyaasadeeda ah in dib loo abuuro ciidanka isku dhafka ahaa runtii guul fiican baa la gaaray waa laba kun guutadii u horreysay anaa howlgeliyey waa midda aan marka ku qabanna bay ahayd oo afar iyo tobanka octoobar baa la dhihi jiray guutada afar iyo tobanka octoobar oo lagu magacaabay maalintii al-shabaab dhibaatada faraha weyn uu u geystay ummadda soomaaliyeed oo dadka faraha badan u laayay kabacdina guutooyin waa iskasoo dababaxayeen qaarna dalka gudihiisaa lagu tababarayay qaarna dalka dibadiisaa lagu tababarayay waxaa kamid ah ayagoo gaar ah ayagana cutubyada danab oo gobolladao dhan laga keeno commandooska maraykanku asaguna tababaro marka la leeyahay ciidanka waa la dhisay oo dhismihiisa wuu socdaa maxaa la qiimeynayaa ma isku dhafkaa la qiimeynayaa ma hubkaa la qiimeynayaa ma tababarkaa la qiimeynayaa ma saraakiisha la tababaraa la qiimeynayaa ma maxaa la qiimeynayaa bal horta ciidan baa la dhisay haddaad maqasho ciidan waxaa dhisa waa aqoon iyo qalab labada maaduu ka dhisnaa qofku waa lasoo saari karaa laakiin waa inuu aqoon military leeyahay qalab uu ku dagaalamana leeyahay saraakiil dhalinyaro ah oo hadda dalalka dabadiisa wax kusoo baratay oo akademi kuliyadaha kasoo baxday way jirtaa waa joogaa ciidan dhiboola kasoo baxayna waa yimid laakiin lama helin weli qalabkii lama helin mideeda kale waxaan rabaa inaan hal kalma kuu sheego qaaciido kuliyaha jirta waa aragti guud oo istraatiiji oo xagga militariga ah ciidamada markay dhibooyada ka soo baxaan xerooyinka lagu xareeyaa markaasaa tababarka rasmiga ah u furmaa midda hore waa tababar aasaasi oo bilow ah oo shibilnimada looga saarayo ciidanimada lagu soo gelayo innaga booga markaan ka baxana horaan dagaal ka galna mid waa dhimanaya mid waa dhaawacmaya cadow dagaal bay ku jira ciidankaasu markuu dhismo yaa markaas howlgal la geliyaa waa markii fursadu kuu saamaxdo innaga fursad nooma saamaxin oo si deg deg ah waxaa noo qabsaday cadow baa na qabsaday tusaale markaan kaa siiyo soomaaliya toddobaatiyo toddobadii dagaal bay gashay ciidankii disabiliinka lahaa markuu dhammaaday ilaa laba boqol oo kun baa laga daba qoray markii laga soo noqday dagaalkana tababar baa furmaha dagaalka laga furay ilaa lagama maarmaan bay noqotay markaas sideedaba ciidan waxaa la dhisaa xilliga nabadgelyada markaad rabto inuu ciidanku ciidan rasmiga noqdo oo duruufta kuu saamaxayso waktiga dagaalkana ciidamadu ku dhaawacmaan marka innaga mushkilad baa ina qabsatay saddex dhibaataa ciidamada soomaaliya had qabsatay mid marka koowaad cunaqabateynta weeye mid marka labaad waa dagaalka joogtada ah oo aan askarigeeni fusan fursad u helaynin sanad ama laba samo oo tababaro iyo carbisiyo uu sameeyo mudana waa mushkilada guud ee soomaali haysata gaashaanle sare xasan gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka soomaaliya markii la aasaasay xornimada kadib waxa uu leeyahay soo saarista saraakiishu waxay halbowlo u tahay dhismaha ciidan adag oo tayo leh aniga xafiiska loo xakumo waxaan joogi jiray laga xukumaa askarta aan madaxa ka ahaa saraakiisha aan u diri jirnay ingiriiska marka moodin aan u diri jirnay maxaa talyaaniga nafad xadhi loo hayn intaan rabno imtixaana laga qaadi jiray intii marka u horeyso anaga haddaan saddex rabno afar sar haddaan shan rabno haddaan toban rabno inta kasoo baxday imtixaan imtixaanka u horeeyaan qaadi jirnay tababar waxay kusoo qaadi jirna marka dawladdaas oo laba qeyb ah qeyb waa xukunka siduu ku barnaayo isagoo askarta kala dambeynteeda iyo heshiib halkan nidaamka lagu godalay inuu bartaa qeybta kale oo adiga marka saraakiisha saraxa waa inay bartaan sida dagaalka loo gudlaa sida annaga hadda ruudkaanu qalo ruudka makantaan oo kale dagaalka sida loo geliyo ciidankaana lasoo balayna ka dambo markii horena ciidanka sida lagu xukumi lahaa kala dambeyntooda iyo sida loo samaynahay aytaagana lagu soo baray kanna waxaa lasoo markaan magaa ruuska joogna saddex danaan joogna waxaana la baraya sida loo digiyo dagaalka iyo ciidanka ciidanka xilligan jooga ee iyagoo tababar ku jira dagaalo ku socdo dadka ay la dagaalamayaanna ma aha ciidan iyo dowlad ee waa niman ku dhufoo ka dhaqaaqa ciidankaasi suu u dhismi karaa
wuxuu ku dhismi karaa waxay ku xiran tahay siyaasada waddanka markay joogo iyo saraakiisha hadda markay joogto ayay ku ku dhismi karaa saraakiisha hadda iyo saraakiil maaragtay tabar fiican soo qaatay ciidankana ka ad ilaa hadda ciidanka meesha joogo annaga tvgaana ka firsana ma naqaano hadda meesha isa yihiin oo wax garab rabta ah untuka meesha ku watay iyo halka u fuulay iyo si u socdaan badaas oo yaabaysa adiga dhaba waxaana askari ma dhihidba waxay wataan xataa hubkooda iyo dibiskay wataan iyo waa wax la yaabay ninka dagaalka mugu gala xataa xilmeet waxa loo gasa jiray madaxa oo ku bir ah ayaa ninka madaxa loo gediya mugu dagaalka galaa haddii wuxuu qaada saanadahan waxaan ku shaqaysana oo dhanne waa haysa jiray dagaalka marka la geliyaane koox koox baa loo geli jiray eemaha garabyaa dadkan garab iska dureero meesha ku socdo meeshaan tibigan ku arnaa anaga koo qoray wataa kooma wato koosu garabkuusa suran yahay koo madaxuu ku wataa urur inuu xoreelal gor usuu wataa marka waxay nidaamkaasi u baahan tahay hase yeeshee ciidanka waxaa horyaalla caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay in dhismihiisa ay saameeyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taasi oo hantaaqday qorshihii iskudhafka ciidanka dhibaato kale oo ciidanka dhismihiisa hortaalla ayaa ah qaadka sida uu aaminsan yahay sarreeye guuto cabdulaahi cali caanood hal nasiiboo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana adaa dhib ku noqon doonta maantana dhib ku ah waa jaadka maxaa la samayn karaa qaadka ma la mamnuuci karaa qaalka haddaba waayo dhexe aad baa looga raystay inkastoo hadda laigu yiri jaadka dhanka hadda etoobiya ka yimaadaa laigu yiri jaadka nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa disabiliinkiisu wuu hooseynayaa tababarka ma qaadan karo waajibaad dagaaloo la siiya ma fulin karo cadow ma eryan karo soo maad garan intaas dadkoo dhani inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye ninka askarigaana waxaa la rabaa maskax ahaan inuu disabiliinkiisu sarreeya jir ahaana inuu xoog badan yahay cadowgan inuu ka adag yahay kuwa aan la diriraynana jaadka ma cunaan kii jaad cuna waa la dilaa maxaad dhihi lahayd hala sameeyo adaladeeda haddii jaadka dowladdu waayihii hore dhulku ku imaan jiray oo dhib buu keeni jiray maanta dhib keeni maayo haddii aeroboorada laga mamnuuca jaadku imaan karaa ma jiro waa la tijaabiyey marka in la mamnuucaad jeclaan lahayd in la mamnuuco dhaqaale ahaan fiiri dhaqaalihii iyo bulshadii iyo nabadgelyadii iyo caafimaadkii iyo ka sokay ciidankii baa badbaadayaba inta qaad uu waddanka soo geliyo ciidan ma dhismaya absolutely qaadku wuxuu ku jiraa dhibaatooyinka dhaawaca u keenaya dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba keenayo dhib ku yahay haddaba goorma ayay soomaaliya yeelan doontaa ciidan ku filan hanashada ka difaacista waddanka ee cadowga gudaha iyo dibadda samiire axmed geyd waxay hore u soo noqotay la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre waxayna la socotaa qorshaha dibudhiska ciidanka ee xilligan waxay aaminsan tahay inay howl culus sugayso xukuumadaha soo socda ee soomaaliya marka ay noqoto dhismaha ciidanka soomaalidu waa dad dhabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku halin karo sidoo kale wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ee gelin doonaan ciidanka dalka waxay horseedi kartaa in la helo ciidan taya leh agabkiisa u dhammaystiran yahay hanaan karo xuduudaha dalka cirka iyo badda kana sifayn karo dalka cadowga laakiin aniga rayigeyga waxaan isleeyahay haddii la isla wado dadaalka toban sano soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wadahanta galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto odawaa yuusuf raage oo aan ka jawaabin telefoonadii aan u diray barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay haaruun macruuf oo barnaamijkaasi galka baadhistaynala socodsiinayay